bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo isnaayo arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka abriil sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobadaad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo ka hadashay tababar u socday macallimiinta magaalada tani jowhar dhallinyarada ka ganacsata cadayga oo ka hadlay marxaladaha ay ka soo maraan keenista magaalada tani jowhar dhismaha biyo xidheenka webiga shabeelle ee magaalada beledweyne oo lagu wada in lasoo gebagabeeyo xubinta sarrifka iyo suuqada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad caaw warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadkii ugu badnaa oo xanuunka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday waddanka hindiya mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa ka hadashay tababar u socday macallimiinta magaalada tan jowhar waryahayaga mareemeshi cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka socda xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar iyadoo loo qabanayo soddon macalin oo dhallinyaro ah oo wax ka dhiga iskuullada magaalada jowhar macalimiintan ayaa ka faa-iideysanaya kor u qaadidda aqoonta iyo u gudbinta macalinka ardada iyadoo diiradda lagu saarayo macalimiinta dhallinyarada ah ee isugu jira gabdho iyo wiilal wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka waxbarashada abuukar xasan abuukar ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka
hadda waxaa sanadkan bilownay iyaguna macalimiin jowhar joogo oo oo soddon macalin ah oo ayagana tababarka saas loo tababarayo marka marka waa uun tayeynta iyo macalinka inuu macnaha mar uu wax dhigaay iyo mar asiga soo kordhisa aqoontiisa ay noqoto insha allahu tacala si arday tayaale usoo baxaan runtii mar kasta waa loo baahan yahay in macalinka wax lagu kordhiyo tababar loo sameeyo la tajdiidiyo mawaadda uu dhigo si ardayda uu ugu gudbiyo runtii tababarka maadaama jowhar sufaddii hore ay ka faa'iideysan oo xamarna ay ku fogaatay aana ka weynay kuliyad waxbarasho oo jaamacadaha jooga jowhar fursaddan hadda sanad dugsiyeedka hadda bilaabaday oo adiga bishii hadda abriil aan macnaha bilownay soddon macalin oo lagu tababarayo mawaadda cilmiga ah ama scientific runtiina muddo laba sano ay qaadan doonaan runtii waxaa rajeynaynaa markay soo baxaan inay dugsiyada ku laaban doonaan ayagoo tayaysan runtii intii wasaaraddu jirtay oo ah intuu dhisnaa maamul goboleedka hirshabeelle tababarada waa ku dadaalayna si macalimiinta kor loogu qaado tayadooda sanadkan sanadkii ka horeeyey laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa waxaan bilownay in macalimiinta aan tababar u sameyno muddo muddo laba sano ah waxaan ka bilownay magaalada beledweyne jaamacadda hiiraan ayaa soddon iyo shan macalin tababar oo hadda gabagabo ah sanadkan hadduu ilaa yihahdo iyo jaamacadda ummadda oo iyadana qaadatay degmooyinka macalimiin tegi karo balcad iyo warshiiq oo iyagana tegi karaan khamiis iyo jimcaha magaalada muqdisho oo jaamacadda ummadda ay tababaraysay waxaan rajeynaa kuwaas inay soo baxaan sanad dugsiyeedkan
wasiir abuukar ayaa intaasi ku daray in ay hore uga faa'iidaysteen qaar ka mida macalimiinta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan degmada balcad iyo degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo tanina ay tahay tallaabo kale ee horey loo qaaday waxa uu intaasi ku daray in mar kasta loo baahan yahay in kor loo qaado muraalka macalinka uuna xaq u leeyahay inuu helo tababar ku saabsan shaqadiisa maya runtii annagu waxaa focus ka saaraynaa dhallinyarada maadaama la rabo inay u faa'iideeyaan genereeshka soo socda macalimiintii hore oo tababarka qabeen oo markii hore soo gaareen dowladdii hore hadda waxay joogaan ayagoo kuwa tababarayo laakiin hadda waxaa oga saaray dhalinyarada cusub si looga faaiideyso soddon sano afartan sano oo soo socoto marka waxaa xooga saarnaa dhalinyarada
ugu dambeyntii waxa uu kula dardaarmay inay dhalinyarada ka faa'iidaystaan tababarka muddada dheer socon doono iyadoo howlihii waxbarashada ay ka wadaan xiliyada subaxdii ee iskuullada oo ay casharo siinayaan ardada waxaana u badan tababarkan afarta maado ee santifiga loo yaqaan taasi oo ay baahi u qabaan sida uu sheegay mas-uulkan dhallinyarada ka ganacsata cadayga ayaa ka hadlay marxaladaha ay ka soo maraan keenista cadayga ee magaalada tani jowhar wariya iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
qofba si ayuu noloshiisa u maarayaa kuwa oo si maalinla ah noloshooda iyo midda qoyskoodaba uga dabiraan qarashaadka ay ka helaan shaqada ay qabteen cabdiraxmaan iyo cabdinuur waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada ka xamaalata soo gurista iyo iibinta cadayga cabdinuur iyo cabdiraxmaan ayaa waxa ay sheegeen in gurista cadayga ay ku qaadato maalmo ayna ka soo maraan dhibaato xoogan waxa ayna ka warbixiyeen saameynta ay kala kulmaan iyo halka ay u iibgeeyaan marka ay keenaan magaalada jowhar iyagoo sheegay in ay ka keenaan jameeco oo dhanka bari ka xigta magaalada jowhar caasimada hirshabeelle waxayna u iibgeeyaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaan ka shaqeeyay geedkan adiga waxaan ka keenay meel la dhaho jimco oo jowhar dhinaca bari kaga aad ka shaqaysaa hadda halkaan keenay baaburaa u dhiibaa waxa geeya xamar saybiya adigan wax badan badan waa la soo guraa hor ilaa afar maalmood shan maalmood oo soo gura oo soo dhiibaa kuna waha ilaa muddo laba bilood saddex bilood ee barta waa iska fadhiyaa iska soo gura halka adiga keena waa dhiibaa le kuway keligay ma aha toban qofaan tobantaas qofaa shirka ka nahay marka adiga maayo no kaleyn hadda wadankan kasoo tagna maha iska soo aadna shaqo kale hadda aragnana waa qabanayna laakiin shaqada kale hadda geedkana qof waxay bartay way moogna geedkan aad u barnay geedkan aan ka shaqaysanaa waxay nolol maalmeed wax yare wax weyn wax allaal wax ka hadlin waa ka iman qabna may may may may kolley intaan waxay ka horey waxama lama kulmin anna kolley hadda muddo laba bilood aad jooga labadaas bilood kadib haddana waa iskuna waa wadankayga aada waa isku soo baashara goorta haddana aan soo muraadan haddana waa soo baha waa iska shaqaysa ilaa laba bilood saddex bilooda meesha laga gadaa mar lacagta oo baawur ka saarnay hoos jirta hoos jirta dhaxda ku dhays marna lacagta kor marays mar mar saas waay mar walaxa lagala mar wax lagama hela eber waay mar saas baa mal marka waa shaqo kale ma haysana san yeelna saasa waa iskugu nool maalmeeda isku raasina mar dhib waay marna walaxa ku jira marna walaxa kuma jira in shaqalnoota maamulka dowladda federal soomaaliya shaqa noores horta waxaa u jeedinaya geedkan haddaa laga helo shaqo isaga ka fiican haddaan la helayo waa noogu fiican tahay hadduu luwaan kolley waa la iskaga dhagama laakiin haddaa shaqo isaga ka fiican la helayo geedkan geed oo dhib haddaad u geynayo meeha wax laga shaqaysan karma geedkan waxa waa dhib badan wey maamulka marka waxa u jeedinayna haddaa wax tan dhaamo shaqo la helayo ganacsatadan iibisa cadayga ayaa markoodii hore ka imaaday deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay
dhismaha biyo xireenka webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha biyoxireenka webiga shabeelle kaasi oo loogu talagalay in looga hortago fatahadaha webiga shabeelle ee gobolka hiiraan cabdirashiid cali cumar oo ka mid ah injineerada wada dhismaha biyoxireenka beledweyne ayaa ka warbixiyey halka ay marayso shaqada iyo rajada laga qabo in dhismahan wax badan uu tarayo
warbixinta guud haddaan idinka siiyo keliga dhagax jibis shaqadiisa waa ay socotaa markii laga yimaado webiga ilaa buundada dhagax jibis waa mitir waxaa laga dhisayaa derbiye dhagax iyo shub ah labada dhinac howshiisana waa socotaa saddexdii maalmood ama afartii maalmood ee lasoo dhaafay haddana maanta waxaan joognaa dhinaca kale ee buundada oo loo aadaya hilakeliyo ayadana waa ay bilaabatay excavationkii waa mitr oo maanta aan ka shaqaynaynaa aan isku tar shaqada hadda la qabtay oo dhinaca laga qabtay waa oo mitir oo dhirir ah waxaa kalentoo laga qabtay dhinaca kale nadaafadiina waa ay socotaa oo ilaayo kilomitr dhul la nadiifiyey marka isku soo duuduub shaqada wuxuu socotaa si habsamay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajaynaya ilaah subxaana watacaala inuu shaqadan uu si loogu talagalay uu noogu fududeeyo warbixinta guud waa intaas rajada alxamdulilah aaday u fiican tahay waxaan rajaynayaa hadduu ilaah yidhaahdo usbuuca soo socda in aan dhul fiican aan banayno ilaa labada usbuuc soo socoto kolley roobkii waa lagu jiraa laakiin waa ku dhex shaqaynaynaa oo u malayn maayo haddii wax caqabad kaloo ziyaada ayna istaagin inay naga istaajin doonto shaqada dhinaca kale waa ka socotaa dhagax jibis dhagaxii waa la dhisohayaa iyo shubkiisii markaa waa soconaysaa hawsha dhinaca kale qaar ka mid a odayaasha ee waxgaradka magaalada beledweyne ayaa ka hadlay rajada ay ka qabaan dhismaha biixireenka qaabku si howl wanaagsan si wanaagsan u socotaa qaabku waxa weeye nimanka injineerada jooga ee odayaasha iyo dhallinyarada culimo udiig intaba looma kala hero wax dhibaato ahoo hadda haddii ilaahay yidhaahdo xoogaay roobkaas gale ahaynoo dhiiqadaas aynu ma jiraan iyadana waata lagu dhex dhisaa waad arkaysa rajada aynu aaday u weyn tahay alla ilaah biyadda baato annagu ka baqi mayno rajadaaynu aaday u weyn tahay aadaan ugu faraxsannahay sida hawsha u socoto
ilaahay wuxuu noo keenay nimankan hadda la baxay sadaqadan inay biyihii naga xidhaan waxaan rajaynaynaa marka inaana dibdaba u guurin sanadkan wax ka dambeeya inaana dibdaba alaabtaynan u raran jingadan aan u fiiqin anigaan kula hadlaayo sanadkii waxaan shaqalaanahay shan bilood waa la qoday waa kaasaa si kastaba ahaatee sanad walba magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ku fataha webiga shabeelle kaasi oo saameyn xoogan ku yeesha wax soo saarka beeraha sidoo kalena barakiciya dadka ku nool gobolka hiiraan
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda aysanaya magaalada jawaar markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqada ee warka habeennimo wariyaha iyaga mariimashi cabdi ayaa inoo soo jeedinaysa
boqolka dolar waxaa la kala siisanayaa qabashada laba malyan shan boqol iyo sideetan kun bixintuna waa laba malyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah kontonka dolar waxay maraysaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun halka bixintu ay marayso malyan iyo saddex boqol labaatanka dolar waxaa la kala siisanayaa qabashada shan boqol lix iyo toban kun bixintuna waa shan boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya tobanka dolar waxay maraysaa qabashada laba boqol konton iyo sideed kun halka bixintu ay maraysa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah raashiinka qutardarooriga gaar ahaan kuwa dalka kasoo baxa madaalka galeyda abuurka ayaa kor u kacay waxa ay maraysaa madaalkeeda laba iyo toban kun ilaa iyo kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya bariis caddaha waxa uu marayaa kiiladiisa afar iyo toban kun halka nuskiladu ay marayso toddoba kun oo shilin soomaali ah loorkiisuna waxa uu marayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kiilada sokorta waxaa la kala siisanayaa siddeed iyo toban kun nuskiiladeeduna waa sagaal kun oo shilin soomaali ah digirta guduudan ayaa maraysa labaatan kun madaalkeeda salbukaduna waxa ay u dhexaysaa lix iyo toban kun ilaa iyo toddoba iyo toban kun oo shilin soomaali ah baastooyinka ayaa sare u kacay kiilada waxa ay maraysaa laba iyo labaatan kun halka kiilada burka ay marayso lix iyo toban kun nuskiiladuna ay tahay siddeed kun aan halkaas kaga gudubno dhegaystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo markana akhbaaraadka dibadda dadkii ugu badnaa ayaa xanuunka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday waddanka hindiya dalka hindiya ayaa laga dayrinayaa xaaladda xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana lasoo warinayaa in ka badan laba boqol oo kun oo qof inay ku dhinteen xanuunka iyadoo ay aad u sii kordhayso nuucyo cusub oo aan weli la garanayn kana bilowday magaalooyinka iyo deegaanada fogfog ee miyiga ah waxaana la sheegay in daryeelka caafimaadka uu qarka u saaran yahay in la waayo wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi hindiya ayaa soo warisay in ay u dhinteen xanuunka covid sagaal iyo toban dad gaaraya saddex kun laba boqol saddex iyo sagaashan qof afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taas oo keenaysa wadarta dhimashada dalka hindiya ilaa laba boqol iyo kow kun boqol toddoba iyo siddeetan qof maadaama waddanka labaad ee adduunka ugu dadka badan uu yahay dalka hindiya sidoo kale waxaa la sheegayaa in saddex boqol labiyo lixdan kun toddoba boqol toddoba iyo konton qof in laga helay cudurka cusub oo la sheegay inuu qeyb ka yahay covid sagaal iyo toban kaas oo kor u qaadaya tirada guud ee xanuunka dalka hindiya oo gaaraya toddoba iyo toban dhibic sagaal milyan oo qof hindiya ayaa haatan safka hore kaga jirta wadamada khatarta ugu jira xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo ay kasoo kabanayaan dalalka maraykanka brazil iyo mexico magaalada caasimadda ah ee dalkaasi hindiya new delhi ayaa lagu soo rogay xayiraata oo looga gol leeyahay sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban sidoo kale qaar ka mid ah gobollada dalka hindiya ayaa dhaqangeliyey xayiraadaha lagu soo rogay oo ay ka mid yihiin gobollada koonfurta maharashtara iyo sidoo kale gobolka karnataka dadka ku nool dalkaasi hindiya ayaa qaadanaya tallaalka ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban maalinta sabtida ah ee nagu soo aadan si ay dadka ku nool dalkaasi uga badbaadaan xanuunka oo si aad ah ugu faafaya gudaha dalkaasi warkii oo adeegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ay magaalada jawaar idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaabi cadow maxamuud islamarkaana inoo farsameyn injineer zaki waa inageynta intaa warka warkiisa xig ku kulmi doonno innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo cidda warka naga siigu waxay dib kaga daalacan kartaa websaytekeenna raadiyo isnahay doodasow